gudoomiyaha xaafada midnimo ee magaalada kismaayo ayaa ka warbixiyey doorka muhiimka ah ee ay ka ciyaaraan dadaalada lagu xakameynayo dhibaatada maandooriyaha gudoomiyaha ayaa waxa uu xusay inay bulshada u sameeyaan wacyigelin loogu iftiiminayo khataraha laga dhaxlo daraagiska sida ay u saameyso mustaqbalka dhalinyarada iyo guud ahaanba bulshada haddaba waa kan gudoomiyaha xaafadda midnimo oo ka hadlaya doorka ay ka qaataan xakameynta maandooriyaha iyo siday ula shaqeeyaan laamaha amniga
runtii annaga iyo booliska horta wada shaqayn dhow oo maxay ahayd ay wax walba ka dhowaan leenahay annagu haddaan nahay xaafadaha ama degmada kismaayo waxaan aad u wada shaqeynaa laamaha amniga ee booliska rug walba meesha xaafad walba rug baa ku taalo rug baa xaafada qaar hataa ku yaallo booliska sida ugu dhowaan u wada shaqeynaa su-aashaad marka haddaan usoo laabto oo ahayd wacyigelin ma ka samaysaanaa joogto ah mase wacyigelin macnaha wadajir ah waan ka samaynaa wacyigelin waxaan ka samaynaa weliba joogto ah oo aan dhammaanayn oo rutiinkeena shaqooyinkeenna caadiga ah ba ka mid tahay hadda jeer waan samaynaa runtii wax walba oo hadda xun ama maandooriye ku saabsan maandooriyaha oo hadda aan waxyaala hadda aan shahayno maandooriyaasha ah horta maandooriyuhu carqabadiisu waay waa wax tiro badan weeye caqabadaha ay keenayaanna waa waxa bulshada inta badan isku dhaceeda iyo shaqaaqooyinka bulshada ka dhexdhaca oo dhan salka ku haysaa maandooriyahan ay salka ku haysaa qoysaska maaragtay ay burbura ama maaragtay reeraha reeraha burbura waxaa keenay salka waxay ku haysaa maandooriyahaas ay ku haysaa caqabadahay ka mid tahay ay keento marka annaga wacyigelin baan ka samaynaa guud oo aan ka midaysannahay boolist waxaan waxaan bulshadan waxa samaynaysa oo dhan wiilka waxaa samaynaya maandooriha cunaya ama gabadhaas maandooriha cunayso horta qof walbo waalid baa dhalay soo maha anagu marka bulshadan wacyigelinta u samaynaa anagoo wadajir ah anaga iyo booliska oo wada soconno wacyigelin guud baan samaynaa oo wadooyinkaan qaadnaa oo wacyigelinta aan ku samaynaa marka qaar xitaa waxaan samaynaa in bulshada aan meel iskugu keeno barxadaha barxadooyinka xaafadaha oo kale intaan iskugu nimaadno aan wacyigelinta aan samayno wacyigelinta ku saabsan maandooriyaha iyo caqabadaha uu leeyahay oo dhan aan tirino aan sheegno weliba waxaan raacinaa anigu de markaas boolisku de waa laamaha sharciga ama la shaqeeya la dagaalamaba ee waxyaabahan hadda aan ka sheegayn waxay u sheegaanaa cid walbo oo maandooriyaha lagu qabto ama waxa uu ka hor waxa uu maaragtay waajibaadka ay caqabadaha iyo maaragtay ay leeyihiin meesha la marinayo loo sheegaa